halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muwjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo dowr ah oo welibana muhiim ah isagoo isku barbardhigaya rumaysadka shaqeeya oo ah kan wax badbaadiya iyo kan meydka ah ee aan shuqullada lahayn ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkan inkastoo aynan weli gaarin cutubka shanaad aayadda toddobaad oo leh haddaba walaalayaalow dulqaata ilaa imaatinka rabbiga bal ogaada ninka beerrey ahu wuxuu sugaa midhaha qiimaha leh ee dhulka isagoo u dulqaatay ilaa uu helo roobka hore iyo kan dambe
isay begraagdu ku curagtayo abunaga cayni cebiyo ciqaab isay begraagdu ku curagtayo naga cayni caabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga cayni aabow cebiyo ciqaab cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga cayni aabow cebiyo ciqaab lagashay ki soo celiyo naga cayni aabow cebiyo ciqaab markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii lixaad iyo faalladeedii markaasoo rasuulku uu lahaa sida ku qoran cutubka shanaad aayadda lixaad oo leh waad xukunteen waadna disheen kan xaqa ah isaguna ismakin hortaago waxaan markaasi isweydiinnay su'aalo dhowr ah waxaana ka mid ahaa diyaar ma u tahay haddii ciise masiix uu yimaado maanta mise diyaar uma ahid haddaba masiixu maalin buu ka xisaab qaadan doonaa dadka oo dhan waxaana wax layska weydiin doonaa maalkii aynu lahayn falimaheennii iyo weliba sidii aynu dunida ugu noolayn waxaa kitaabka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran kitaabka mahmaahyada cutubka soddonaad aayadda siddeedaad sida tan wax aan waxtar lahayn iyo been iga fogee oo ceyrnimo iyo taajirnimo midna ha isiin igu quudi cunto aanaan ka maarmin marka ay sidaasi tahay waxaan ilaah ugu xamdinaqayaa inaan taajir iyo fakhri midna ahayn waayo haddii aan tujaar ahaan lahaa waxaa suuragal noqon lahayd in aan ka gaabiyo cibaadaysigii ilaah haddii aan fakhri ahaan lahaana waxaa dhici lahayd inaan tuug noqdo sababtaasi aawadeed ilaah waxaan ugu mahdinayaa inuu iga dhigay nin aan fakhrina ahayn taajirna ahayn haddaan maaddadii hore intaasi ku dhaafno dhegaystayaal ayaannu iminka ka hadli doonnaa maaddadan kale ee ah in imaanshaha masiixu ay tahay qalbi qaboojis haddaba rasuul yacquub aad iyo aad buu u caddeeyey dunida aynu ku noolnahay waa duni aad iyo aad u xun oo aaminsan in midbakan kale uu cuno kuwa haddaba tujaarta ah waxay korayaan masaakiinta oo weliba way ka maahmaaheen oo waxay yidhaahdeen miskiin baa miska la fuula leh macnuhuna waxa weeye ninka miskiinka ah waa jaranjaradeenna ama waa sallaankeenna haddaba su'aal baa soo baxaysa waxaana weeye in loo fasaxayo masiixiyiinta inay taageeraan sidii loo heli lahaa dowlad taageerta samaha iyo inaan loo fasixi karin bilxaqiiqa way wanaagsan tahay in laysku dayo in la doorto dadka ugu wanaagsan hase yeeshee innaga ma ahan kuwa dunida beddeli kara saaxib marka ay sidan tahay maxaynu samaynaynaa waxaase markii arrimaha ceenkaas oo kale ah ay soo baxaan laiska doonayaa inaynu akhrino qorniinka oo talo aan ka baadi goobno bal haatana dhegayso waxaa ilaah uu kugu leeyahay isagoo la hadlaya kuwa ilaah rumaysan oo masiixiyiinta ah sidaada oo kale waxaana qorriinku uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda toddobaad waa baalka afar boqol iyo saddex oo leh sida tan haddaba walaalayaalow dulqaata ilaa imaatinka rabbiga bal ogaada ninka beerrey ahu wuxuu sugaa midhaha qiimaha leh ee dhulka isagoo u dulqaata ilaa uu helo roobka hore iyo kan dambe hadalladii ilaah wax badan ayay inooga sheegayaan imaanshaha masiixa iyo inuu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida oo kuwa masaakiinta ahina ay heli doonaan daacadnimo iyo xaqnimo in lagula macaamiloodo iyaga taasoo aanay dunida uga baranin waana waxa nebiyadu ay inoo sheegayaan oo weliba ay adkaynayaan waxaa kitaabkii ishaaciya ah cutubka kow iyo tobanaad aayadda afraad laynoogu sheegayaa iyadoo xaqnimada masiixa laga hadlayo sida tan laakiin masaakiinta wuxuu ugu garqaybin doonaa xaqnimo oo dhulka kuwiisa hooseeyana wuxuu ugu gargoyn doonaa cadaalad oo wuxuu dhulka ku dhufan doonaa usha afkiisa oo kan sharka lehna wuxuu ku dili doonaa neefta afkiisa haddaba xaqnimo loogama fadhiyo aadmiga cid waliba ay yihiin kan xaqa ah waa ilaah waxaana uu soo dirayaa boqorkii dunida waxaana weeye ciise masiix waana kii sabuurluhu uu ka qoray oo uu yidhi wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyowgana cadaalad marka haddaba ay boqortooyadiisu timaado isaga ayaa qabsanaya xukunka wuxuuna ku adkaanayaa xaqnimo iyo cadaalad taasoo aan iminka dunida lagu haysanin waxaa rasuul yacquub oo garanaya inaan xaqnimada laga helin dadka uu leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan haddaba walaalayaalow dulqaata ilaa imaatinka rabbiga markii masiixu u yimaado waxaa hagaagaya wax waliba oo qaldaadkii dunidana waa la saxayaa in masiixu uu soo noqonayana cid waliba ayaa og mana ahan in nebiyadu ay sii sheegeen laakiin masiixa qudhiisa ayaa ku caddeeyey imaatinkiisa khudbadii buurta oo haddaan soo xiganno injiilka ayaa ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa afar iyo labaatan ee baalka tobanaad waxaana qoran sida tan maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo mirirku ay ku baabi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oy ka xadaan laakiin maal jannada ku urursada meesha aboorka iyo mirirku ayan ku baabi'in iyo meesha tuugagu ayan jebin oo ayan ka xadin waayo meesha maalkaagu uu ku jiro meeshaasaa qalbigaaguna uu ku jiri doonaa waxaan haddaba maqalnaa masiixiyiinta qaar oo ka hadla wacdiska marka ay u kicitimaan inay dadka ku wacdiyaan hadalladii ilaah haddaba markii la diray looma dirin dunida laakiin waxaa loo diray idaha lunsan waayo waxaa kaloo sayid ciise masiix uu leeyahay beerguristu way badan tahay laakiin shaqaalayaashu way yar yihiin sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka tobanaad aayadda labaad haddaba markii masiixu uu dirayey xertiisa waxay ahayd dhammaadka wakhtigii sharciga mar waliba ee wakhtiga ama ku talagallada ilaah dadka uu ugu tala galay ay soo dhammaadaan waxaa lagu soo khatimaa xukun weliba marka wakhtiga nimcada la soo gebagabaynayo wuxuu ku soo xirmayaa xukun waana waxa loola jeedo beergurasho haddaba tan ahmiyadda leh waxa weeye in dadka la baro hadalladii ilaah wixii intaasi dhaafsiisan waa haddii ay maqlaan iyo haddii ay maqli waayaane ilaah baa shaqo ku leh ciise masiix wuxuu isku sifeeyey sida ku qoran masaalkii beerreyga inuu ahaa kan wax abuura welibana ilaa iyo iminka masiixu wax buu beerayaa iyadoo markaasi innaguna uu ruuxiisa inagu jiro ayaynu innaguna beeraynaa hadalka ilaah inkastoo ay suuragal tahay in dadka aanu hadalka wada maqlaynin haddana waxaa jira kuwo maqlaya oo hadalka rabbiga uu beddelayo waxaa haddaba innaga howsheennu ay tahay inaynu beerno midhaha haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa meeriska cutubka shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinkuna dulqaata qalbiyadiinnana xoogeeya waayo imaatinka rabbigu waa dhow yahay waxaa haddaba meel waliba oo qorninka ka mid ah laynagu barayaa inaan ku noolaanno ilayska imaatinka masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriskan waxaa aayadda sagaalaadi ay leedahay sida tan ha iska cabanina walaalayaalow yaan laydiin xukumine bal ogaada xaakinku albaabada hortooduu taagan yahay haddaba waa fashaxaar in sayidku uu soo noqdo iyadoo aad xasuuqayso dad masaakiin ah si deg deg ah ayaad ula kulmaysaa xisaabtaada haddii lagugu yimaado adigoo wax xusuuqaya waxaa rasuul yacquub halkan uu inoogu sheegayaa inaan gurigayaga samaysanno ama aan hagaajisanno waayo haddii kale ilaah baa hagaajinaya markaa rumaystayaashu waa inay taasi maanka ku hayaan weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka shanaad waxaanan idin akhriyaynaa warqaddii rasuul yacquub aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan walaalayaalow u qaata tilmaan dhibaato iyo dulqaadasho ah nebiyadii ku hadlay magaca rabbiga haddaba nebiyadii waxaa loo qaadanayaa tilmaan iyo tusaale dhibaato ayaa gaartay oo welibana aad bay u soo dulqaateen markaa wixii ku dhacay waa inay innaga inoo noqdaan waxbaris iyo inaan malaysanno ama filanno in laynoo geysan karo silac iyo saxariir haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal waxbariddan ayaannu haatan u soo leexanaynaa isla warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan bal ogaada waxaynu ugu yeedhnaa kuwa barakadaysan kuwii adkaystay waad maqasheen adkaysashadii nebi ayuub waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga waayo rabbigu waa raxmad badan yahay naxariisna wuu leeyahay waxaa rasuul yacquub uu leeyahay waad maqasheen samirkii nebi ayuub waan garanayaa in nebi ayuub uu lahaa samir iyo dulqaad weyn balse markii aniga aan akhriyo waxay ila muuqan jirtay sida in nebi ayuub uusan samir lahayn laakiin samirka wuu bartay wuxuu sida abbaarta ah nebi ayuub ahaa nin aan samir badnayn markii hore laakiin dib ayuu wax waliba ka bartay waxaa kaloo rasuul yacquub uu leeyahay ama uu xasuusinayaa masiixiyiinta sidii xaalkii nebi ayuub uu ku dhammaaday oo wuxuu leeyahay waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga waayo rabbigu waa raxmad badan yahay naxariisna wuu leeyahay waxaan arkaynaa naxariistiisa markii aynu soo gaarno dhammaadka kitaabkii nebi ayuub iyo inuu bartay cashar aad iyo aad u weyn iyo in rabbigu uu run ahaantii naxariis badan yahay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu iminka idin akhriyaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin wax walba hortood walaalayaalow ha dhaaranina ha ku dhaaranina jannada ama dhulka ama dhaar kale haadiinnu ha ha ahaato mayadiinnuna maya ha ahaato yeydnaan ku dhicin xukun hoostiis ilaah wuxuu inaga doonayaa kuweenna masiixiyiinta ah in wixii afkeenna ka soo baxa ay noqdaan sidii ay uga soo baxeen oo wixii aynu ballanqaadnana waa inay noqdaan sidii aynu u ballanqaadnay waa inay la mid noqotaa sida in maxkamadi ina xukuntay waa inay la mid noqotaa sida in maxkamadi ina xukuntay oo wixii aynu maxkamadda horteeda ka qirannay waa inay u ahaataa sida aynu u qirannay qofku wixii u ballanqaado waa inay la mid noqdaan sida wax uu qalinka ku duugay dadka qaarkiiba haddii ay ku dhaartaan kitaabka haddana wixii ay ku dhaarteen ka soo noqda oo waa kuwa aan qool iyo axdi midna lahayn haddaan maadadii hore ee qusaysay imaanshaha masiixa in loo macnaysto farxad aan intaasi ku dhaafna dhegaystayaal ayaannu iminka isla eegaynaa maaddadan kale ee ah in salaadda kuwa xaqa ah ay quwi ama xoog leedahay si markaasi aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaa waxaannu iminka idin akhriyaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sidatan soo socota mid dhibaataysanu ma idinku dhex jiraa ha ducaysto mid faraxsanu ma jiraa ha gabyo rasuul yacquub wuxuu leeyahay haddii dhexdiinna laga helo nin dhibaataysan ilaaha baryo waayo ilaah baa ka qaadaya dhibaatadiisa oo dabcan salaadana waa in lagu hadiyeeyo magaca masiixa haddii uu jiro weliba mid faraxsan ayaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay kaasu ha gabyo haddii jameecada laga helo qolooyin dhibaataysan ma ahan in lagu qasbo inay wax ka sabciyaan laakiin waa inay meelo qarsoon tagaan oo dhibkooda ilaah u sheegtaan iyagoo ku ducaysanaya magaca masiixa hase yeeshee kuwa faraxsan haddii ay qiiroodaan oy qasiidoodaan waa in iyagana aan la hor istaagin haddii aadan faraxsanayn saaxib ma ahan inaad iska dhigto sida mid faraxsan oo wax waliba ay u hagaagsan yihiin haddii aadan faraxsanayn ilaah baryo la hor imow oo haddii farxaddaada iyo wejacaaga laga arka wejigaagana micno ma leh waayo ilaah waa ku garanayaa inaadan faraxsanayn oo dhib uu ku haysto way wanaagsan tahay in weji farxad leh lala dhex joogo wehelnimada masiixiyiinta ah laakiin ma ahan inaan been ku macaamilonno haddii aynu dhibaataysannahay waa in laga arko noloshayada haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu dhegaystayaal iminka isla eegaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota mid bukaama idinku dhex jiraa ha u yeedho waayeellada kiniisadda oo iyagu ha u duceeyeen oo saliid ha ku mariyeen magaca rabbiga markaa ay sidan tahay masiixiyiinta qaar way isku maandhaafsan yihiin arrinka ku saabsan bogsiinta waxaa maalin dhoweed ka dhacday qiso naxdin leh dalka maraykanka waxayna ahayd in nin ka mid ah rumaystayaasha uu lahaa wiil oo dawadii loo siiyey in wiilku uu ku bogsadana wuu tuuray isla wakhti aan wakhtigaasi ka dambeyn ayuu wiilkii yaraa dhintay markii uu dhintay ayuu odagii wuxuu yidhi maya wiilku dhimashada ayuu ka soo sarakici doonaa waayo wadaadada ayaa ku tufay hoggaamiyaashii urur kiniisadeedkiisana waxay yidhaahdeen innagu cilmigaasi ma aynan barin ninkani waa cilmiga uu ku rumaystay in wiilku uu isla saacaddaasba dhimashada ka soo sarakacayo iyadoo aannu masiixa soo noqon haddaba qaar ka mid ah qolyaha lagu yaqaano inay aad iyo aad u rumaysan yihiin bogsiinta ilaah xaggii ka timaada ayaa wuxuu sheegay in qof waliba aan salaad lagu bogsiin karin wuxuu yidhi haddaanay ahayn doonista ilaah suuragal ma ahan in qof waliba ee masiixi ahi salaad lagu bogsiiyo taasina waa waxaan masiixiyiinta oo dhan ay rumaysan yihiin haddii aad tidhaahdo waa wax ilaah uu doonayo in masiixiyiinta oo dhan haddii ay bukoodaan la bogsiiyo waxaad leedahay ama hadalkaaga loo qaadanayaa in masiixiyiintu aanay dhimanaynin iyo in masiixiyiinta laga bogsiinayo cudur waliba ee keeni kara dhimasho waxaan markaasi kugu leeyahay taasu macquul ma ahan haddii nin masiixi ah oo qabo cudurka kansarka oo laga daweeyo miyaannu ahayn in maalin maalmaha ka mid ah uu dhinto ninkaasi haddaannu masiixa soo noqon intaas hase yeeshee waxaa nin waliba oo masiixi ah uu garanayaa in la dhimanayo maalin maalmaha ka mid ah maadaama ay sidaasi tahay sidee bay caqligal ku noqonaysaa in masiixiyiinta mar kasta ee ay jiradaan cudurradooda laga badbaadiyo macquul haddaba ma ahan waana arrin deg deg lagu qaatay in masiixiyiinta laga bogsiinayo cudurradooda mar waliba waa qasab in cudurrada qaar ay u dhintaan maadaama naf waliba ay dhimanayso waayo dhimashada ilaah baa aadan ku xukumay welibana xukunkii dhimashada laynagama qaadin ilaahna wuxuu nebi aadan ku yidhi dhoobo ayaa tahay oo dhoobo ayaad ku noqonaysaa marka ay sidan tahay rasuul yacquub su'aal ma ka keenin meeshan laakiin wuxuu leeyahay qofka jiran ee idinku dhex jira qofkaas ayaa laga doonayaa inuu odayaasha kiniisadda u yeedho dabadeedna ay u tukadaan waana tan koowaad ee ay tahay inay sameeyaan dabadeedna waa inay saliid ku daadiyaan haddaba waxaa halkan loo isticmaalay erey griig ah oo mididiini uu yahay waxaana weeye kiriyo waana ereyga kristo halka uu ka soo jeedo markaa masiixu waa kan la doortay ereygu wuxuu ka micno yahay qof saliid lagu subkay oo shan goor ayaa ereygaasi lagu isticmaalayaa kitaabka axdiga cusub wuxuuna quseeyaa subkiddii masiixa ee ilaaha aabbaha ah uu ku subkay ruuxa quduuska ah ereyga labaad ee subkidda loo isticmaalayna waxa weeye iminka aliyifo waana erey aan diini ahayn laakiin ereyga kiriyo waa erey diini ah ereyga loo isticmaalay warqaddan rasuul yacquub waxa weeye aliyifo wuxuuna ka micno yahay saliid lagu dhaashaday markii boqorkii reer yuhuudda ah ee la odhan jiray xisqi ah uu jirana waxay boogtii uga shubeen dawo waa isla ku shubis ama ku bilbilis ama ku rushayn rasuul yacquubna ficil buu ka dhigayaa arrinka oo wuxuu leeyahay odayaasha ha u duceeyeen qofka jiran oo ha u tageen dhakhtar waliba ee la heli karo ama u heli karo dawo lagu shubo qofka markaa saaxib yaanay kula noqonin in rasuul yacquub uu kugu leeyahay cusbitaal ha tegin haddii aad marka hore caafimaadi weyso yaanay kula noqonin in loola jeedo in tahliil laysku rusheeyo oo qura rasuul yacquub si ficil ah ayuu u hadlayaa oo rasuulku wuxuu aad iyo aad u aaminsan yahay salaadda wuxuuna leeyahay marka hore ha loo tukado waana sababta qof waliba ee masiixi ahi aannu ugu tukanno oo ilaah wuu karaa inuu inagu badbaadiyo salaadda hase yeeshee waxaa jirta marar loo baahan yahay inaan dawo cusbitaallada u raadsanno waxaan haddaba rumaysanahay in salaaddu ay keenayso bogsiin oo wuxuu rasuul yacquub si cad inoogu sheegayaa sida ku qoran aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad sida tan ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka oo rabbigu waa sarakicin doona oo hadduu dembaabay waa loo dembi dhaafi doonaa midkiinba midka kale dembiyadiisa ha u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan nin xaq ah baryadiisa shaqaysa wax badan bay kartaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay salaadda ama ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka waxaan haddaba rumaysanahay inaad u yeertaan dadka ilaah si ay idinku tukadaan markii aad jiran tihiin welibana waa inaad xumaantiinna isku qirataan oo isku tukataan si laydin bogsiiyo waa inaynu dembiyadeenna u qirannaa ilaah qaldaadka aynu isku samaynayna waa inaynu isku qirannaa innaga dhexdeenna haddii midkiin qof kale uu xumeeyey waxay ahayd inuu qofkii kale u qirto oo lays cafiyo hase yeeshee ma ahan inaan dembiyadayda adiga aan kuu qirto iyo in adigu dembiyadaada aad aniga ii qiratid waxa la doonayo waxa weeye in dembiyada ilaah loo qirto oo waxaa qorriinku uu leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu inaga cafiyo dembiyadeenna oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda sagaalaad habeenka xiga ayaannu horay idinku sii wadi doonaa barnaamijkan haatanna aynu dhegaysanno qhasiido ay inoogu luqeeyaan koox masiixiyiin ah
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye urbanagu saaci halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin